anaa haray m anaa haray looma hadle maaragtay hadalma haraa loo hadlaa raggii iga horreeyey oo dictoorku ka mid yahay ayaaba warkii dhammeeyey jaamacadii horta waa inay leedahay dhowr kuliyadood oo maaragtay ay ugu horeyso shareecada islaamka maaragta caafimaadka waxyaalo baja qaybaha kuliyadaha kala duwan waa inay leedahay sida aan ogsoonnahay dalkeennaan doqontu waxaa la yidhi way qufacday laakiin meel laga gaaray ma oga dalkeennaan waxa baabaashay oo gaalada noo keenay oo kala googooyey waa oqoon la-aan diimeed iyo qabiliyad maaragta oqoon la-aanta diineed ha ugu horeyso dad muslimiin sheegan haya oo dadkoodii muslimiin u yaqaanin ayaa waxay leeyihiin walaalaheen etoobiya walaalaheen maraykan oo maaragtay saasaa diinta ugu dabagedisanta qabiliyadduna waaba ka sii daranta waxaa maaragtay tobanka maara dowlad goboleed noo sameey oo dalkeenna maaragtay amxaaro keen waa qabiliyad waxaan ku talin lahaa jaamacaddu inaan qabiliyaddu soo gelin kollay rag culummo ahi haddee layku ron yahay waa dhigahayaanoo waa joogaane qabiliyaddu masiibo weeye inaysan macallimiinta soo gelin ardada iyo itixaankooda inaysan soo gelin markii la itixaamahayo la qaadanhayo hadhow markii shahaado la siinhayo qabiliyaddu masiibo haddee laykuu ron yahay weye qabiliyadda haddee laykuu ron yahay ha laga dheeraado waxaan ku talin lahaa kuliyad qabiliyadda la diriirta in jaamacadda lagu soo kordhiyo ayaan ku talin lahaa masiibo weeye qabiliyaddu ma garata waa waxa dalkeenni haddee laykuu ron yahay googooyey ma aragtay xilligii hadda dowladdii maxamed sidaad burburaysay nin wariyaha jaajuusna ahaa dalka toddoba bilood joogay oo tooriis isku sheegahaya ma aragta xagga markuu tegey b b c du u warramay qabiliyadda soomaaliya haysatuu ka warramay wuxuu yidhi soomaaliya qabiliyad baa rogaysuu yidhi waddaniyadna ma leh ma aragtay inta maxamed siyaad barre joogana waxba lagama qaban karo waxaa wax ka qaban karo madaxnimadeeda ku fiican nin sida maxamed siyaad barre waddani u ah laakiin cadaalada oo qabilayd ka madax bannaan waxaa la weydiiyey haddii maxamed siyaad beesha ka baxo wax ma laga qaban karaa qabiliyaddaas waa laga qaban karaa buu yidhi laakiin ma laga qaban doono beesha caalamka dowladdaas ayadaa duminaysa waxaana ka go'an u fiirsada warkaas soomaaliya inaysan dowlad damba ka dhalan laakiin waxaa wax ka qaban lahaa buu yidhi dadka soomaaliyeed ayaa wax ka qaban lahaa qaa'imnu wadaniin wayuu yidhi nin walba dalkiisa iyo wuxuu siisanhayaa baabuur yarac wuu ku socdayo guri tiree dishaahu muqdisho ku yaal ayuu siisanhaya marka wadaniyadna waa la rabaa diinna waa la rabaa kolley ninkii maxamed siyaad barre hadda diin shuqul kuma lahayn laakiin wadani buu ah waxaa hadda dalkii qabsaday kuwa diinna haddee laykuu run yahay kasii xun wadaninimana meellayse haddee laykuu run yahay ka soo geli waa la socotaa nin badihii hadda la saxiixayo la dhiibahayo weliba sida aan warbixinta ku hayno waxaa la yidhi saylac keliya ma rabnee meeshii aan badda ka rabno hindiya iyo badda cas ayaa nala siinhaya lana aqbalay taada gabay tilmaamay haddaan idin tusaaleeyo tartan baa adduunyada ka jiray tiigsa meel sare tiknolojiyaa la isku dilay tamar wax soo saarta maskaxdii la tuujiyo ayaa lagu tagaa meel maraykaan tunkuu buuray iyo tawgu nugu laayo tawfiiq iyo talo yuu ku helay taangi taangi iyo armi iyo taangi tiisoo kale wax noo diiday aan idin tusaaleeyo tixgelintii qabiilka tixgelintii qabiilka ayaa tacadi noo geystay tagoogaha ayuu naga jabshiya tiirka araxda tiro badan ayuu tiro badanna noo qaybiyey oo cadowga taageerta toban dowlad goboleed ayaan taagannahay meesha maanta tafaraarug buu nagu riday iyo kala tag soomaali waa tawsta nagu raagtay oo lumisay tawfiiqda tiiraanya ciilkana na baday tabaryaraanteenna toobaddana dad badan seejiyey toodii aakhiro tuugiyo xumaan wuxuuna baray tuugsa gaalada toobiyihiina noo diiday oo talena weydaarshay tolla-aan wuxuu nagu dhigay iyo tooga ehelkaa taariikh xumo waxaan soo maray tan iyo waa dheer oon turunturoonnoo kufnay toosi kari weynay tiro laguma soo koobi karo dixiya suugaane war aan talinno sidii loo tirtiro lagu tahluukowiya